jamhuuriyadda federaalka soomaaliya gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ra-iisul wasaare ku-xigeenka golaha wasiirada golaha marti sharafta kale ee beesha caalamka marka ugu horeysa waxaan jeclahay maanta aan maaragtay salaan idin soo qadimo dhammaantiinana dadaalka weyn aad u gasheen maslaxada ummadda soomaaliyeed aan idinkugu hambalyeeyo midda xigta waxaan rabaa inuu waktiga maaragtay la beeqaaminayo inaan hal kelmad idhaahdo waxaa laga yaabaa dadku inay isweydiiyaan maxay tahay sababta dadkii ishayay ee lix iyo saddex isku hayay u tanaasuleen xilalkoodii uga tageen ishaysadkay uga tageen laakiin qof walba aqila waa uu garan karaa waa macno kooban waa sabab kooban dhanka dhihidda marka laga fiiriyo laakiin dhanka macnaha aad ay u weyn tahay waa in ummadda la maslaxeeyaa la badbaadiyaa dhibaato aan loo horseedin wax laysku raacsan yaho dadku anfacayana dadka loogu shaqeeya hormuud loogu noqdaa waxaan rabaa inaan codsado madaxda dowladda soomaaliya ugu horeeya madaxweynaha guddoomiyaha baarlamaanka iyo ra-iisul wasaaraha iyo labadiisa goloba mid ayaan rabaa inaan ka codsado beesha caalamkana waxaan rabaa hortiina mid uga codsado madaxda dowladda waxaan ka codsanayaa haddii lix iyo saddex idinka aydan dhisin darteed aa u taageeri weyseen saddexdaan idinkaa dhisaayo dhisa taageera ummadda soomaaliyeed hogaanka u tihiinna badbaadiyaan idin leeyahay beesha caalamka waxaa idin leeyahay haddaa indhaha ka laabateen idinkoo tixgelinayo sharciyadda ay haysato dowladda soomaaliya daraaddeed eegi waayey tixgelin waayey rabitaanka shacabkii wix iskooda ay u samaysteen dowladdii waana ogolaatay rabitaanka shacabkan hore u jire taageeradiinna idinka rabnaa guud ahaan shacabka soomaaliyeed gaar ahaan dadka degan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya waxaan idiin sheegaynaa maanta waxaad hesheen fursad aydan weligiin helin aadna ku hesheen geesinimadeenna iyo dadnimadeenna iyo go-aankeenna alka haddaanan geesinimo iyo go-aan la qaadan lahayn weligiin ma heli lahayn fursaddaas fursaddaas aad hesheen darteed waxaa idin leeyahay ka faa'iidaysta heshiiska taageera wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullah
aad buu u mahadsan yahay haddana waxaan ku soo dhowaynayaa ilka koonfur galbeed saddex dhinaca kale kusoo dhowow madeer
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدحوينها جمهورية قدوميها برلمانكا رئيس وزارها رئيس وزار كحجينكا مرتدى بيش عالمكا وزيرها xildhibaanada golaha shacabka soomaaliyeed iyo odayaasha dhaqanka iyo ka soo qaybgalayaasha dhammaantood waa idin salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta waa maalin farxadeed waa maalin taariikhi ah waa maalin aan dhammaanteen aan sugaynay inay dhacdo alxamdu lilaah sidii uu u sheegay walaalkay cabdifataax geesey oo runtii maanta meeshaan bartner igu ah ama igu noqday qof garab ah garabka garab walba wuu fiican yahay laakiin garabka adduunka ugu fiican waxaa weeye garabka nabadda kula qaata annaga nabad baan qaadanay nabaddaas inaad nala qaadataanaan doonaynaa insha allah waxaan rabaa inaan halkan uga mahadceliyo xukuumadda soomaaliya uu horseedka ka yahay madaxweynaha jamhuuriyadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo runtii dadaal badan ku samaysay inay dhiirigeliso wadahadalkan wadahadalkan oo runtii hogaamiye noogu ahaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudane cabdiweli runtii sidoo kale asagana waxaa mar walba garabkeena taagnaa asagana waxaa mar walba garabkeena taagnaa guddoomiyaha barlamaanka mudane maxamed cusmaan jawaari oo asagana nagu dhiirigeliyey inaan isu nimaanno inaan heshiinno inaan u tanaasulno rabitaanka shacabka inaan u tanaasulno danta guud in layska ilaabo xilal iyo maaragtay dana khaas ah asagana aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa sidoo kale waxaa jiray runtii aan rabaa halkan inaan si khaas aan uga mahad celiyo laba wasiir oo madaalayaal ah wasiirka isboortiga wasiir khaalid iyo wasiir ku-xigeenka amniga ibraahim yarow oo iyagana habeen iyo maalinba nala taagnaa hoteeladeenna oo runtii lagu dhiirigelinayay inaan tanaasulaad fara badan aan samayno waa dad dadaal badan iyagana mudnaantooda iyo dadaalkoodii mahadooda ayay leeyihiin sidoo kale waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo halkan beesha caalamka oo dhan inta ka soo qayb gashay shirkan inta gooniga noo taageeraysa waxaan rabaa inaan si gooni ah aan u xuso in dhammaantooda ay ahaayeen dad garab noo ah lagu dhiiri gelin jiray waxaan rabaa halkan inaan ka xuso maaragtay wakiilka igad ahna safiirka dowladda etoobiya u fadhiya halkan ambasador wendamo oo runtii mar walba asagana na garab taagnaa oo lagu dhiirigelinaya halkan waxaan ballan qaadaynaa inaan la shaqayno beesha caalamka waxaan ballan qaadaynaa inaan la shaqayno dowladda federaalka soomaaliya waxaan ballan qaadaynaa inaan la shaqayno amisom waxaan ballan qaadaynaa inaan la shaqayno odayaasha dhaqanka waxaan ballan qaadaynaa inaan la shaqayno nabadoonnada samadoonnada iyo shacabka oo dhan si aan u helno maamul shaqayn kara sidii hadda walaalkii cabdifatax geesi uu sheegay haddii aanan la helin wada shaqayn dhinac walba ah lama heli karo dowladdan inay shaqayso marka intaas ayaan rabay inaan ku soo koobo hadalkayga wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
intaan marka khudbadaha rasmigaa intaas heshiiskii baa noogu soo ilaaday aan u gudbin waxaa dulmar lidinku samaynayaa heshiiskii oo muxuu ahay nuqulka soomaaliga ah uu noo akhriyo afhayeenka xukuumadda ridwan
بسم الله الرحمن الرحيم حكومة فدرالك سوماليا وحي هرانتي بشي ماج مقالة المقدشة كعزونتي وفد كسعودة فكر كونفور قلبيد اللح يكوى كلاي كسعودة كونفور قلبيد سدح وحانا كل مضى سيه قامنا يي مدوبة محمد نونو إيه مدن محمد حاج عبد النور ujeeddada casuumaadda xukuumadda federaalk soomaaliya ay u fidisay waxay ahayd in la xalliyo khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya labada dhinac lana suurtogeliyo aragti midaysan oo shaqayn karta oo loo dhan yahay oo lagu dhiso maamul goboleed koonfur galbeed soomaaliya kulamada xukuumadda federaalk soomaaliya ay la yeelatay labada dhinac waxay bilowdeen koob iyo tobankii maaj sanadkii labada kun iyo afar iyo tobanka xukuumadda federaalk soomaaliya waxa ay si gaargaar ah oo isxigxiga kulamo ula yeelatay labada dhinac kulamadaasi oo kusoo gebagaboobay labada dhinac inay si foolka fool ah isu soo hor fadhiistaan kuna heshiiyaan mabaadi'da aas-aasiga ah ee lagu dhisayo maamul goboleedka koonfur galbeed labada dhinac iyagoo garwaaqsaday baahida loo qabo qorshe siyaasadeed cad oo lagu gaarayo dhismaha nidaamyo rasmi ah oo maamul oo ku salaysan rabitaanka dadka waafaqsanna dastuurka federaalka ku-meel gaarka ah ee soomaaliya iyadoo la ixtiraamayo heshiiskii adis ababa oo la saxiixay toddobiyolabaatankii agost labada kun iyo saddex iyo tobanka kaas oo lagu sameeyey maamulka meelgaar ah ee jubba maamulka kumeelgaarka ah ee jubba iyadoo dib loo ayidayo muhiimadda ay leedahay in la dhiirigeliyo heshiis loo dhan yahay sharci iyo kala dambayn bixinta adeegyada aas-aasiga ah iyo xoojinta maamulka ee heerarka degmo gobol iyo kan federaalka intaba iyadoo si buuxda loo ixtiraamayo midnimada madax bannaanida iyo israacsanaanta dhul ahaaneed ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxa ay ku heshiiyeen kow labada dhinac ee koonfur galbeed lix iyo koonfur galbeed saddex waxay isku waafaqeen inay si wada jir ah u dhisaan hal maamul oo loogu yeeri doono maamulka kumeelgaarka koonfur galbeed soomaaliya oo ka kooban gobolada baay bakool iyo shabeellada hoose xukuumadda federaalk soomaaliya oo kaashanaysa beesha caalamka waxa ay xaqiijinaysaa in dhammaan beelaha soomaaliyeed ee wadadega gobolada jubba gedo jubbada hoose iyo jubbada dhexe ay si cadaalada u wadaagaan maamulka kumeel gaarka ee jubba ama interim jubba administration xukuumadda federaalk soomaaliya waxay xaqiijinaysaa in dhammaan beelaha soomaaliyeed ee wadadega gobolada koonfur galbeed ay si cadaalad ah u wadaagaan maamulka kumeelgaarka ah ee koonfur galbeed afar marka ay habboonaato xukuumadda federaalk soomaaliya waxa ay fududayn doontaa wadatashi dhex mara maamulka kumeelgaarka jubba iyo maamulka kumeelgaarka koonfur galbeed si ay isula meel dhigaan danaha labada dhinac khuseeya iyo aayahooda labada dhinac waxa ay ku heshiiyeen in la dhiso guddi farsamo oo ka kooban saddex iyo toban xubnood guddigaas oo uu dhinac walba soo xuli doono shan xubnood halka xukuumadda federaalk soomaaliya ay soo magacaabi doonto saddex xubnood muddo toban maalmood gudahood ah kadib markii la saxiixo heshiiskan oo maanta dabcan halkan aad u joogtaan guddiga farsamadu waxa ay soo diyaarinayaan kuna heshiinayaan habsocodka iyo wadiiqada loo dhismaha gaarka ah ee koonfur galbeed lix xukuumadda federaalk soomaaliya oo kaashanaysa beesha caalamka waxay xaqiijinaysaa logistikada looga baahan yahay diyaarinta iyo dhismaha maamulka koonfur galbeed toddobo labada dhinac waxay isku waafaqeen dhammaystirka geedi socodka lagu dhisayo maamulka kumeelgaarka ah ee koonfur galbeed muddo soddon maalmood gudahood ah markaa heshiiska la saxiixo sideed xukuumadda federaalk soomaaliya waxa ay xaqiijinaysaa in dhisidda maamul goboleedka loo marayo hannaan hufan oo ku dhisan nabad iyo xasilooni lagana fogaado wixii fal ama orah ah oo halis gelin kara nabadda iyo amniga sagaal xukuumadda federaalk soomaaliya waxa ay ku dadaali doontaa sii wadidda wadatashiga hogaamiyeyaasha bulshada sida odayaasha dhaqanka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan iyo in la xaqiijiyo meelmarinta iyo xal uhelidda howlaha dhiman iyadoo loo marayo hab wadatashineed oo loo dhan yahay beesha caalamka waxaa laga codsanayaa inay taageeraan geedisocodka iyo fulinta heshiiskan muhiimka ah iyo in laga qaado tallaabo ku habboon oo lid ku ah kooxdii ama qofkii ka hor yimaada ama carqaladeeya geedisocodka nabadda iyo dhisidda dalka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa mas-uul ka ah xaqiijinta meelmarinta iyo taabagelinta heshiiskan wabilaahi towfiiq
aad baa umahadsan yahay hadalladeena rasmigaana usii gudbi doonaa waxaanu ku bilaabi doonaa wakiilada beesha caalamka siday ugu muxuu ahay ayaan ugu yeeryeeri doonaa laakiin intaanan gudbin dhinaca heshiiska gaaray intaanan ka gudbin waxaan u yeerayaa inuu kelmad kooban ka yidhaahdo waktigana aad baan u bayqimananaa markaan waqti waxaan soo gaarnay aad u liita madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya gudoomiyaha golaha shacabka federaalka soomaaliya marti sharafta xildhibaanada iyo wasiirada iyo odayaasha asharafta leh ee halkan isugu yimid si ay u calaameeyaan munaasabad runtii muhiim ku noqon doonta taariikhda soomaaliya mudane madaxweyne maanta runtii waa maalin weyn oo aan dareemayo shuquur aad iyo aad u sarraysa waa maalin macno ku yeelan doonta dhismaha dowladnimadeenna waa maalin macno ku yeelan doonta nabadaynta soomaaliya iyo la dirirka argagixisada waa maalin macno ku yeelan doonta u adeega bulshadeenna waa maalin macno ku yeelan doonta dhismaha dhaqaalaheenna iyo horumarinta dalkeenna heshiidka maanta halkan lagu gaadhay oo ah in la dhiso maamul goboleed ay saddex gobol oo muhiim dalkeenna u ah xagga bulshada iyo xagga dhaqaalaha iyo xagga siyaasadda intaba waxay unug u tahay intaasoo dhan in horumar laga gaaro waxay kaloo ka tahay tiir weyn dhismaha dowlad soomaaliyeed oo federaal ku dhisan oo ah meesha aan higsanayno dastuurkeennana noo tilmaamayo aad baan ugu faraxsanahay waxaanan u soo istaagay anigoo hadalka u dayn doona odayada iga dambeeya guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha oo runtii hadal meesha ka soo jeedin doona inaan u mahadceliyo dhammaan intii hawshan gacanta ka geysatay waa hawl aan dhammaanteen qabannay weeye waxaa oday noogu ahaa madaxweynaha waxaa oday noogu ahaa guddoomiyaha baarlamaanka oo runtii labadaba tawjiihaad iyo taageero habeenii maalin ah arrintaa ka bixinayay waxaan garanayaa inaannu mararka qaarkood afarta habeennimo ku gaaraynay hawshan xalinteeda mudanayaa nimarwooyin guusha arrintan laga gaaray hawl yar looma soo marin runta hawl wakhti dheer socotay oo saacado badan la geliyey oo shaqo badan la geliyey bay ahayd laakiin hawshaas runtii waxaa door weyn oo aan loloobi karin oo geesinimo leh uturid dadkooda iyo u adeegid dadkooda miyad hawshaas uga qayb siyaasiyiinta iyo hor fadhiya iyo kuwa ee halkaa ku jira ama kama runtii geesinimadii arrintan qaatay waxaase runtii asaas waxoo dhan u ahaa odayadu ay qaateen odayada dhaqanka ee halkaa dhexe salkaa dhex fadhiya sharaf weyn bay nagu leeyihiin waxaan jecel lahay in ay sii wadaan hawsha mudanayaal hawshaan waa bilow qadyo badan baa ku jirta meelo badan oo u baahan in laga dhammaystiro ayaa jira odayad waxaan ka codsanaynaa inaysan ka harin oo aysan u qaadanin hawsha inay dhammaatay hawshaanu hadda ayay bilaabato waxaan jecelnahay odayadu inay qof kasta oo arrintan wax ka qaba ama u arka inay wax uga maqan yihiin ama qolaha ahaato ama qof ha ahaato ama siyaasi ha ahaado inay gurigiisa ugu tagaan oo ay soo dhoweeyaan oo ay ka soo qaybgeliyaan oo ay qanciyaan si aynu innagoo dhan uga qayb galno innagoo dhanna ugu midowno soomaaliyoo dhan ugu midowda waxaan madaxweyne iyo mudane soomaalidoo waa degan degan iyadu inay u dhabar adeegaan iyagoo kaashanaya siyaasiyiinta iyo xildhibaanada iyagoo kaashanaya in gobolladaanu ay guri nabadeed u noqdaan guri horumarineed ay u noqdaan dhammaan ummadda soomaaliyeed aad baan uga codsanayaa waana hubaa inay ka soo bixi doonaan oo ay yeeli doonaan leanna taariikhdan wax ka aqaan sidaasay ahaan jireen weligood hadalkayga intaasaan ku soo ururinaya waxaan rabaa inaan u mahad celiyo beesha caalamka oo runtii aad iyo aad noo garab taagnayd nadhiistay arrin waxay ahayd arrin innaga soomaali ah aanu qabsannay aanu hoggaaminay dadkiina halkan fadhiya ay qabsadeen oo ay hoggaamiyeen laakiin beesha caalamku waana garab taagnayd niyad wanaag bay nima muujinaysay wax wanaagsan bay nala rabeen waana faraxsan yihiin maantayto inaan wixii wanaagsanaa aanu gaaray ayagana waa u mahad celinaynaa waxaanan ku soo dhowaynaynaa inay sii wadaan garab istaaggaas inay sii wadaan oo ummadda soomaaliyeed ay garab istaagaan ilaa meesha aan doonayno aan tagno dhammaantiin waan idiin mahad celinayaa waxaanan jeclahay maantayto inay noqoto maalmaha runtii aynu xusuusanno
kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo afartankii dad yar baa isu yimid markiisan taariikh meel weyn soomaaliya ee quran doonta fadhigaan salaamu calaykum
aad buu u mahadsan yahay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk haddana waxaan ku soo dhowaynaynaa waxaan microfonka ku soo dhowaynayaa si sharaf leh guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya walaalkeen mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari falyatafadal si kelmadiisa qiimaha badan uu noo yidhaahdo
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلوات الله وسلامه على الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين مدن مدحوينه مدن رئيس الوزراء مدن ياشكلها وزيرة دبلوماسيين meesha isugu timid gebi ahaantood mudanayaasha xildhibaanada golaha shacbiga mudanayaasha golayaasha maamulada koonfur galbeed maamuladii hore eegoleedku hadda calaykum bilkhayr tijiiftii hore way you belong to the past insha allah dhammaan odayaashii salaadiinta malaayada gobowtu meelin isku koyti kulligiin salaamantiin oo guddoomaa salaan qadarin qadiranka dheexan iyo balbagaha ka gootiyaa idinka salaamee waana idinka mahadnaga mudanayaal waxaa mudan madaxweyne waxaa lagu yidhi ama qaabiyaashu waxay yidhahdeen laba daqiiq unbaad leedahay dadaalin dhaxay lixda jir oo laba daqiiq la siinayo intay ka oo weliba shaqadii saddex hadal ay tahay marka raalli ay ahaanayaan wixii xogayaan arka gaarsiin kara waayo arrimaha aan aanfa aad u rabay aan soo istaagay waxa ay ugu badan tahay inaan mahadcelin u jeediyo dad badan aan ugu hormaro mahadda aan u jeediyo odayaasha dhaqanka oo muddo siddeed iyo toban bilood fadhiyey arrimahan yani buqcadahan ama gobollada tani ay ku dadaalayeen inay dowlad u dhisaan ayagoo aan cidna taageerin alla ka sokoow ayaga ay ismaamulayeen siddeed iyo toban bilood ay fadhiyeen waa ku mahadsan yihiin adkaysiga ay sameeyeen iyo maanta lama soo gaareen natiijadana lama arkeen mahadsanidin mahadsanidin runtii odayaashaasi aad bay u mahadsan yihiin waxaa kaloo rabaa mahad inaan u jeediyo ururada bulshada oo dhallinyarada iyo haweenka iyo ku sugan iyo culamaau diinka iyo haddii alla kuu ron yahay indheergaratada oo door fiican ka qaadatay intii ay socotay siddeed iyo tobanka bilood wadahadalla socdeen ayagana intaas doorkooda ku qaateen inkastoo marmarkoo ayna uuminayeen laakiin waa waa fiicnayeen iyaga labada hogaami labada labada kooxood oo hadda maanta midooday hogaamiyaashooda midkoodna uu yahay madownuuno midkoodna uu yahay madeer iyo ku-xigeenadooda iyo dhammaan golayaasha iyaga ay dhiseen laftirkooda waxaan rabaa inaan u jeediyo mahad gaara ma sida wanaagsan dimuqraadiga ah qalbi furnaan ah walaaltinimo ah isku ujeedada ah oo mar walba dooda ay u fidinayeen iyo ogolaashaha inaga ogolaadeen inay marka isu tanaasulaan inkastoo ay muddo dheer qaadatay waa ku mahadsan yihiin mahad gaara kale waxaan rabaa inaan u jeediyo xildhibaanada koob iyo lixdanka ah oo ka soo jeega deegaanadaas oo ayagana mahad ilaahay ku midoobay halmer isu tanaasulay guushaasna anigu oo xildhibaanada la isu keenay ma gaari kareen ma gaari kareen haddii ayna gacan buuxda igu siinin xildhibaanada gabdhaha ah ee deegaanadaas ka soo jeeda hawsha ay qabteen marka gabdhaheena aad iyo aad bay u mahadsan yihiin ayagana aan mahad gaara u celiyo ra-iisul wasaaraha iyo golihiisa wasiirada gaar ahaan guddi hoosaadka golaha wasiirada u qaabilsan arrimaha siyaasadda oo ayagana si aad iyo aad noola shaqeeya arrintan in maarata gunaanadkeeda maanta soo gaarno madaxweynaha waxaad moodaa shaqadiisa ma ka warqabtaa laakiin anaha ka warqabo aad iyo aad baa marka waxaan usoo gaabinaa adagtiisa waxaa waaye laa shukr cala waajib layn hayna inkastoo uu waxbo laakiin muddada yani hurda la-aanta ku dhaxday waxyaabaha uu waday waxaa anaa xog ahaan uga marka rabbana yajzi ilaah unbaa u gudi kara wuxuu uu galo hayo laakiin dad badan uma muuqdaan mudan madaxweyne aad iyo aad aad u mahadsanta waxaa kaloo xalibtoo markii oo aan soo gunaanunay muddo dheer bay qaadatay ilaa sabti dhexe xali wadahadalaa socday ka raalli ahaada shalay haddii ay suurtagali weysay laakiin qabyatir yar baa naga dhignaa taasoo xalay aan soo gunaanunay ilaa sabti dhexe galabtii shalay loo fadhiistay aan soo gunaanunay waxaa kaloo ay meeshaasi go-aan ku gaareen in ay sii wadi doonaan suluxa wadadiisa ah lala xidhiiri doono dhammaan xildhibaanada kale oo deegaanka soo jeeda dhammaan odayaasha kale dhammaan ururada bulshada halkaas laga sii wadi doono oo aan loo fadhiisan doonin waxa aan odayaasha mar kale aan ugu hambalyaynayaa walaalayaalo siddeed iyo toban bilood dad fadhiyey ayaga ismaamulayay ayaga istaakulaynaye hal qof ma dhiman hal xabadna jaqof ma dhiman wax lagu daydo weeyaan waa dimuqraadiyada loo baahanya in lagu daydo dadka meelasukoybi baa ka maagmaagadaayana kilkilbuulle koono ka shoobee koono ka shiihe kilkisha buulkale hadda ayaamaha waxaa u jeedaa dad xabadda ridadeeda ku faanay waxeedha xabad ma aha waxaa weye xabadda maanta in laga shiixo waayo wada xaajood ayaa guul lagu gaari karaa waa la xaajoonaa iyadoo hal dhalinyaro naga dhimanin ayagoo waxba naga dhammaanin ayaa nin walba dantiisii u helaya cabsida nagu jirto xabad kamakaa burinayso xabad xabaal unbay badisaa marka walaalyaalo aan ka xishoono xabadda qaadideeda iyo dambu qaadideeda aan ka xishoono wada xaajoodka wada hadalka iyo nabadda aan u soo aroorno waxyar waxaan rabay inaan ifiyo dad badan baa waxay yidhahdaan khilaafaad baa ka jira khilaaf ma jiro saddex iyo lix markaad maqashaan aragtida aan ka qabo oo aan rabo inaan dadku u ifiyo waxay tahay laba aragti oo la kala duwan bay ahayd ma aha laba khilaaf aragti waxay ku fadhiday lix gobol oo ay leeyihiin waa sida ugu habboon oo ay ficnaan lahayd in laysugu sameeyo dowladdaasi ay ku dhisanto aragtida labaad iyo saddexdan waxay ku fadhidaa waxa suurtagalka ah hadda maanta marka labada aragti iska jirta labadaba waxaa isku gool weyaan inay dowlad oo goboleed xubin ka noqota federaalka soomaaliya unbay u wada jeedaan qolaba waxay ka fiirisay dhinac qolaba waxay tii aan hakano hadda aan intaas samayno kabacdina wixii ka dambeeya aan aanu sii wado marka labada isku meel weeyaan waxaa un modus operandi habka loo fulinayo unbaa lagu kala duwanaa mooyaane wax fikrad oo khilaaf ah ma jirin dadka oo haddii aan tusaale usoo qaato madaxweyne oo taariikhda xoogadaan aan idinku rido kun iyo sagaal boqol iyo afartan iyo toddoba dalkan marka ay yimaadeen the four power council qola la odhan jiray oo soviet union ingiriiska iyo ku saabsanaa iyo faransiiska iyo iyo maraykanka oo la weydiinayay wasaayadihii oo talyaaniga ka tagay sidee la yeelaa arrimaha laga waraysanaya soomaaliya waxaa ku jiray qof la yidhaahdo xaaji cabdulaahi begedi oo xisbiyada digida miribka u ahaan jiray madaxa gudoomiye arrimaha uu ku hadlay wuxuu yidhi federaal afadaan ay u ekeed waa autonomous kun iyo sagaal boqol iyo konton iyo sideed kunton iyo sagaal konton iyo sagaal markii dastuurka lixdanka lagu dooda doodiisii wadahadalkiisa wadatashigiisa u socday arrinta waa soo noqotay federaal afadaan waa cabdiqaadir maxamed aadan iyo gruub noocaas oo ka jira meesha keenay kii afartan iyo toddoba lama qaadan kun iyo sagaal boqol iyo konton iyo sagaal haddana lama qaadan laba kun iyo afar waa la qaatay hadda waxaan u fadhin waa federaal fadaan marka afkaartu afartan iyo toddoba soo bilaabatay laba kun iyo afaray dhammaatay saddex iyo lixna sidaas oo kale waaya marka wax mushkilad ma jirto maanta lixaad tidhaahdeen wixii suusamayaan u nimid saddexdaan samayna insha allah fi lmustaqbal iyadoo lix la raadinay arki doona aan samayna leeyahay iyadoo xabadna dhicaynin marka kulli ha la sabro wax dhibaato ah ma jiraan heshiiska addis ababa ma aha arrin oo kama dambays ah asaba wuxuu suurtageliyey inuu dhiig joojiyo in nidaam dhismo in maaragtaa oo wax- oo maamul oo meel loogu hagaagi karo la dhiso cariga dhammaantiisi hadda soomaaliya hadda fiiriso nabad oo wax dhammaystiran buuxsan lama gaadhin bulshada meesha ku jirta afkaartooda say u karaan ma kari karaan because cadaadis baa saaran si xor ah uma hadli karaan marka waxaan u baahannahay in markaa la sugo ilaa iyo inta wakhtigeeda laga gaara ilaa iyo intaasna xukuumad ahaan baarlamaan ahaan siyaasiyiin ahaan dhammaanta iyada iyo eh, beesha caalamka ah in laga wada shaqeeyo habkii aasaaska iyo gundhiga aan u samayn lahayn si aan u sugno eh, inclusivity waxay yidhahdaan dadka maanta dadkoon ay ka qayb galaan in la sameeyo waa arrin meesha ku jirta sida haddaad labadaa fakradaad fiirisaan waxaa tusaaladeeda waxaa waye sida ninkii hogaan hangoolka raadinaya gantana meel ku arkay gantana meel kale ku arkay oo geedka dhexdiisa istaagay yaa isu keena yidhaahda insha allah waxaa weye nabad iyo wada hadal oo lojika ah oo markaa oo garwaaqsi ku fadhida markii la gaaro ay arrimahaas suurtageli doonaan hadalka ma badinaayo waxaan u banayn doonaa madaxweynuhu igaga dambaynaayo intaa waxaan rabay waxay ahayd inaan dhammaan intii oo magacooda aan sheegay inta aanan sheeginin inta badanba waxaan allahu subxaana wa tacaala ugu baryayaa in ilaahay uu jasadooda siiyo qof alla qofkii sulx ku jira haddiiba uu niyadsamo ku gelayo waa cibaado jasaajiran uu helayaa marka wax sulxa ha la badsho insha allah wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mudana madaxweyne kusoo dhowow
ومعتنتين ومعتنتين آديات آديات ومعتنتين بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، آد يا آد أيان أقوم هاد علينا يا ما أنت ضدكي مسؤولين الدولة iyo xubnihii ka socday muxuu ahaaye maamulka koonfur galbeed ee suurtogeliyey in maanta arrintaani ay sidaan u dhacdo oo maxaanku idhahdaa aan ku kulanno meeshaan muddo badan iyo habeenno badan iyo soo jeed badan iyo safar badan iyo isqabqabsi badan ayaa la soo maray laakiin dhammaan inay waxaasoo dhan niyadsami ay ku salaysnaayeen waxaa daliil u ah inaan maanta soo gaarnay haddii aanay niyadsamid ku salaysnayn oo ay lugooyo iyo xumaan iyo maxaanku raha qaybin dadka la qaybinaya ay ku jirtay dadaaladaas isqabqabsigaas iyo doodahaas muddada dheer soo socday maanta ma aynaan soo gaari lahayn calaamadda maanta waxay daliil u tahay dadaalkii soo socday oo dhan inuu niyadsami iyo wanaag uu ku salaysnaa dadkuna markaa niyadsami qabtid wax way kaa qaldami karaan laakiin waxa xaqiiqaha marka ugu dambaysa waad gaaraysaa muxuu ahaay guusha aad iyo aad ayaad intii ka soo shaqaysay dhammaan oo maxaanku raha ka qayb gashay ra'yi ku biirisay xoolo ku bixisay wakti gelisay intaba oo dal iyo dibad joogtaba waxaan leeyahay waa mahadsantihiin mahada idinka gaarto intaa kadib waxaan rabaa si gaara inaan u sii xuso xukuumadda iyo dowladda iyo dib aan u dhiganayaaye ee doorarkii ay qaateen shakhsiyaad ayaa jiray in la xuso mudan waxaan rabaa ee, mudane madooba nunow oo markii ugu horraysay soo safray asigii wefdi hogaaminaya ee halkan yimiday hawsha ay bilaabeen oo ay meel soo gaarsiiyeen oo howlo jiray awgood oo markaa dib ugu noqday baydhabo maanta way miro dhashay meeshaanay soo gaartay sidoo kale ee, mudane maxamuud sayid oo asna hadda halkan ka hadlay wuxuu ka mid ahay dadkii juhdiga galay lana dhihi karo tanasul badan uu sameeyey geesinimo badan oo dad badan waxay dhihi lahaayeen ee, saddex gobolaa la dhisayaa dareenay inta ka arkaanay dib u durki lahaayeen laakiin dhiiranaan iyo geesinimo badan ayaa maxamuud sayid muujiyey asigana waa waa ku mahadsan yahaan leeyahay Bara- Ay- I, I, how, I, how am I وحواي هذه المتين وحرنا وحان مركب وحان كهذا بروسس أهيدي soo socday maxaan ku dhahaa muddo dheer broseska markii dadku xaajada markii broses la geliyo oo laga daayo event maalin inta laysu yimaado degdegsiyo waxa la dhammeeya la kala taga la leeyahay midho dhalay leedahay broseskuna waqti u qaataa brosesku waqti dheer u qaataa waa la isku qabqabsadaa sidaan sheegay waa la isku qayliyaa waa lagu kala ra'yi duwanaadaa laakiin waxa muhiimka waxa waaye waxa ugu dambeeya meesha ka soo baxa oo ah in la is-afgartay la isku qancay dadkii shalay maxaa waxayna maanta intay isoo garab fiistaan ay dhahaan wax naga dhexeeyo oo aan wada leenahay ayaan rabnaa inaan samayno ee hana lagu ogaado annaguna aan dhahno waa idinku ognahay waana idinku garab istaaganahay inaan dhahno broseska waxa ka soo baxa ahi waa waxaas marka dadka soomaaliyeed sideedaba in ay duruus aan baranayno inay noqoto in amuuraheenno dhan yes muddo dheeraan soo qaybsanayn waa kala duwannahay waa kala cabsanaynaa dowladnimada xataa waa ka cabsanaynaa marmarka qaarkood waxaasoo dhan laakiin waxay ku bixi karaan in la isla hadlo la isla fadhiisto war la isu sheego aad iyo aad ayaan hoos uga xariiqayaa warka ugu dambeeya guddoomiyaha mushkiladda soomaaliya waa siyaasad siyaasadna waxay ku hagaagtaa oo keliya wada hadal marna ka mid ma aha dhiig in la daadiyo iyo qoray in la qaato iyo in maxaanku idhahda ka mid ma aha ma ku xallis mayso mushkiladdeenna sanadka shan iyo labaatanaad ayaan hooda sii gelinaynaa inta dowladda maalinkay burburta laga soo bilaabo intaasna wiil soomaaliyadaa dhimanayay dad soomaaliyadaa barakacayay malaayiin soomaali ah dalka xuduudaha ka gudba oo dibadda ku nool malaayiin kale oo gudaha joogta ayaa meelihii ay ku noolaayeen ka soo cararay oo meelo kala jooga waxaasoo dhan waxaa sabab u ah waa qoraga aakaha iyo wiilka aan u dhibno dirnayaa sabab u ah dadka soomaaliyeed waxaa ugu baaqaa ha la joojiyo sideedaba baryahan dambe colaado ayaa muxuu ahay meelo badan oo magac qabiileed ku salaysan gobollada dalkao dhan meelo badan ka socda colaadahaasi waa kuwaas waa dhiigbax waa barakac waa wiilal dhimanaya iyo kuwo curyaamayo iyo qiimi darro iyo magac darri soo kordhayso mar kale waxaan rabaa baaq ahaan inaan ku celiyo war soomaaliyey ma kala guulaysan karno waan wada guulaysanaynaa ama waan wada guuldarraysanaynaa ilaa iyo hadda waxaan soo aragnay markii siyaasadda iyo dowladdhisida la yidhaahdo waan soo wada guuldarraysannay soo maynaan kala guulaysan marka shan iyo labaatan sano wakhti nagu filan waaye meel aan dhigno waa wada guulaysan karnaa keliya keenna waa yar yahay laleeyahay keenna waa badan yahay laleeyahay keenna waa qoryo badan yahay laleeyahay keenna qoryo ma haysta laleeyahay ma kala guulaysanayno waa wada guulaysanaynaa ama waa wada guuldarraysanaynaa wada guuldarraysiga waa soo aragnay shan iyo labaatan sano ayaan dowlad dalka dhan ka tagsaan laanahay war markan intaan qabkeenna iyo hamigeenna iyo wixayna liqno aan u tanasulno inaan wada guulaysanno walaalka soomaaliya qof walba inuu nuuro oo magac iyo maqaam yeesho laakiin inaan iska riixa aniga aan soo baxo kan hoose aado hoos ma aadaya hoos baa isla aadaysaan dhammaan marka aan joojinno dhaqankii afar iyo labaatan sano shan iyo labaatan sano hadda sigaarin aan joojino weji cusub iyo dadaal cusub oo in badanna lagu baaqay aan waxayno maanta heshiiska meeshaan ka dhacay waxaa lagu dhisaha layidhi maamul saddex gobol oo ku meel gaar ah ku meel gaar macnaheedu waxa waaye dhammaystiruu u baahan yahay dhammaystirkaas hadday tahay dadka oo loo qaaday maamulkaana saddexda gobol degan ku qancintooda isla wada qaadashadeeda isku kalsoonaantooda iyaga is-aaminidooda nabad ka dhexayn waxaa la wada lahaan karaa waxaa la wada lahaan karaa markii la wada rabo laakiin haddii ninna rabo ninna balaayo geysanahoo dilaysa asiga u arko colaad meesha ka bilaabata meelahaas ee kala cararka waaye dadkeennu booga badanaa ku yaallo boogaha aan dhayno kii waa lagaa xoog badan yahayoo waa lagu cadaadinayaa qabane inaan la cadaadinayn oo walaalo isla dhasho isgarab jooga la yahay ha loo muujiyo kii qaba waxbaad haysataayo waxaad haysataa inta lagaa faramarogsada adig bannaanka lagu dhigayaane inaan laga faramarogsanayn waxuu haysta wax loogu daraya ha loo sheego sidaas ayay tahay sidaan wax dhammaystiran iyo dowladnimo dhammaystiran aan ku wada gaarayno maamuladaas ku meelgaarka ay kuwo rasmi ah haddaa aanay noqonin leanna dalkan meelaan isugu tagnay waxaan ku heshiinay sistemka federaalka la yidhaha hala dhiso dowlad soomaaliyeed waxay ku jiraysaa nidaamka federaalka ah waa heshiis dastuurkan ku qoran maalinaan kusoo heshiin xukuumadan iyo dowladda guud ahaan baarlamaanka xukuumadda cid walba waxaa loo xil saaray heshiiskaas dadka soomaaliyed ay gaadheen inay dhaqan geliso oo meel mariso ayaa dowladda ay mas-uul ka tahay oo loo igmaday ma meel mari karto mana dhaqan geli karto haddii aanay dadkeedii shalay hawshaas u igmaday ee u diray aanay la qabaninoo culayska aanay la qaadin ee ayagu ay isku mashquulaan shalay waxbaa naga xumaaday haddii aan shalay joogno beriya haddana shalay noqone berri dambe haddana shalay noqone shalay lay joogaynaa shalay wax ka barasho aan ka soo qaadno berri aan hagaajinno aan dhammaystirno maamullada kumeelgaarada ahay jiro kuwa aan weli jirinna aan jirsiino si dowlad soomaaliyeed oo federaal oo rasmi oo maxaanku idhahda dalkao dhan mas-uulka ah aan u helno waa middaas dadka soomaaliyeed iyo dowladda qaybaheeda kala duwan oo dhan dhammaystirkaas ha u istaageen dastuurka hala dhammaystiraan dhahnay federaalismka hala dhammaystiraan dhahnay maxaanku idhahdaa qaabkii maxaanu aan isku dooran lahayn hala dhammaystira waa maxay sababta aan shan iyo labaatan sano noogu qaato shan iyo labaatan sano noogu qaato waxawaaye waxaa loo yaqaano xeerarka cayaarta la cayaarayo xeerarkeediyaa naga maqan cayaar siyaasadeedaa la cayaarayaa dalka ka jirto xeerarkiyaa naga maqan waa xeerarki waxaan leenahay baarlamaanka si gaar ah waxaan uga codsanaynaa inay dedejiyaan in xeerarkaasi ay meel maraan si dadku ay ugu dhaqmaan xukuumaddana dadku wax ay ku ijbaariso oo aanay ka leexan karin ay u hesho ay tiraa inta mar waa kanaa waddadii lagu heshiiyey inta kabax loo yidhaha aad iyo aadaan mar kale arrintaas hoosta uga xariiqayaa baarlamaanka federaalka soomaaliya waxaan u soo jeedinayaa arrintaas inay dedejiyaan dadku ayagu kor u eegaya dadku waa sugaya inaan isqabqabsiga inaan ka gudubnaahay waxay number one madda ugu horraysa waxay guul u tahay inaan jebinno inaan jebinno oo aan ka adkaanno nimanka nabaddiidka ah ee dalka iyo dadka dhibka ku haya inaan ka adkaanno waxaa sabab intaan siyaasadda isku laalaabayno iskaga daba hadlayno kala qaybsanaan aan muujinayna annaga waxaan maalgelinaynaa oon dhiirigelinaynaa waa cadowgaas nabaddiidkaa ee dalka ku soo duulay ee ummadda soomaaliyeed karaamadeedii iyo dowladnimadeedii iyo diinteedii ku ah khatarta ku ah ayaan dhiirigelinaynaa mar kastoo aan khilaaf inaan kala duwannahay aan muujinnahay nimankaasaan guushoodan aan muxuu ahay sii kordhinaynaa marka waxaan leehay dadka soomaaliyeed ha yareeyaano muxuu ahay khilaafka iyo muxuu ahay kala kala qaybsanaanta waxaan rabaa inaan baaq u jeediyo kale dadka soomaaliyeed guud ahaan baryahan dambe colaado muuqaalkooda muuqaal qabali ah magac qabiil uu leeyahay laakiin qaarkood aanay ka marnayn siyaasad ayaa gobollada dalka qaybo ka mida ka socda shabeellada hoose shabeellada dhexe galgaduud gado jubbada hoose dhammaan nooc colaada ha kala weynaadaan nooc colaadaha ka jira waxaan leenahay colaadahaas dadka deegaanadaas degan odayaashooda dhaqanka iyo siyaasiyiintooda dowladda federaalka ka tirsan intaba ha u istaagaano in la joojiyo horta colaadda xabad inaanay dhicin horta in la joojiyo nabad lagu baaqo waxa laysku haystana hadalla ay ku xihan yihiin xabad laguma kala qaabo hadal ha la wada hadlo ciddii wax tabanaysa iyo cidda aad ka tabanaysa la hadal dowladda federaalka qaybaheeda kala duwan la hadal u sheeg waxa aad qabto qof kastoo soomaali ah dareenka uu qabo dowladda federaalka ah waxay diyaar u tahay inay inta dhegaysato dareenkiisaa sidii loo adres garayn lahaa oo looga hadli lahaa oo loo hagaaji lahaa in maxaanku raa iyo cidday khusayso inay tira war kaale walaalkaa waxbuu kaa sheeganayaye kaale oo la fadhiiso oo maxaanku idhahdaa kala hadal in la yidhaahdo ayaan diyaar u nahay laakiin waxaan rabaa inaan kaloon intaas u sheego walaalaha soomaaliyeed ee gobollada iyo deegaamada ku degan haddaad og tahay iyo haddaadan ogaynba dagaalka aad gelaysaan wuxuu nooc ka yahay taageerada shabaab la taageeru nooc ka yahay ha la joojiyo ha la joojiyo haddaad ogtood ugu tala gasheen oo qaarkiin ay og yihiin laga yaabo qaarna inaanay ogeyn laakiin waxaan rabnaa inaan u sheegno dagaal kasta oo laba reerood oo soomaaliya oo meel wada degani dhex maraahi wuxuu taageero u yahay shabaab iyo nabaddiidkuu taageero u yahay joojiya yaan la taageerin adoon ogayn weliba ha taageerin muxuu ahay nabaddiidka dalka muxuu ahay dhibaatada ku hayo marka waxaan rabaa inaan dadka soomaaliyeed nabad nabad nabad waan soo aragnay colaadda khararka ay leedahay mushkiladeenna waa mushkilad siyaasadeed mushkilad siyaasadeed laguma kala adkaado dagaal sokeeye markuu jiro majority iyo minority markay la lihin inaan gacmaha isqabsano kan minority waa laleeyahay in aan soo qaadno kan waa majority laleeyahay oo hoos sugabe majority iyo minority waxay jiri kartaa keliya hal mar markaasi waa marka sanduuq intaan tagno codkeenna aan ku ridno markaasaan kala ogaan karna aan leenahay deegaankan reer quracna muxuu ahay majority ku yihiin reer qalsaxna muxuu ahay minority ku yihiin markaasay imaanay inta ka horayso walaalo soomaaliyeed dowladda ka burburtay dagaal sokeeye galay kala cabsanayo kala shakinayo ayaan nahay intaasaa daawadeed u baahan kala cabsideenna inaan xabadda joojinay ku imaanay kala shakigeenna inaan wada hadalnoon isla fadhiisanay ku imaanay dowlad soomaaliyeed oon wada leenahay oo noo shaqaysana markaas kabacdiya imaanaysaa dadka soomaaliyeed aan dib u eegno taariikhdii shalay wax aan ka barano laakiin yaanan u noqonin kun sagaal boqol kow iyo sagaashankii sagaashankii meeshii ay joogtay xabbaday ahayd maalintaas ninkii hashii ay qowga ay ka dhacday oo sheegi jiray waayo arlo alla ilaahay hashaan maantay rabtay in maxaan ku dhaha meeshan shi laga yidhahdo dig laga yidhahdo laga leexiyo maantay u baahnayd maalintaasay u baahneed laakiin maalin walba hal cusub haddii qowga ay kasii dhici tagto aanan ka celino maalinta banaan midii kaloo dhalatay ay ka dhacdo ah waa nagu dhib caalamku waana taageeray muddada labaatan iyo afar sano ka maqneen dadka soomaaliyeed awood uma lahayn midnimadooda ay ku ilaaliyaan haddii la doono waana la kala qayqaybin karay dowlado yaryar oo mid walba calan yar inta la siiyo au soo fadhiis un-ka soo fadhiisa la yidhaaha nalaga dhigi karay caalamku wuxuu nagu garab istaagay inaanan kala qaybsamin oo aanan kala tegin waxaan rabnaa markaa in aan ogaano annagu marka waana la soo gaarsiiyey doorkaas dowlad federaal oo rasmi aan ku meelgaar ahayn ayaan maanta leenahay maanta annaga yaynaan isgabin yaanay gedmin fikirka kuwa soomaaliya cadowga u ah ee dhahaya mar walba dowlad ma noqon karaan qabaa'id isla deganoo raacata ah waaye dowlad ma noqon karaan kuwa dhahayo yaanay fikirkoodan guulaysanin dowlad waan noqon karnaa annagoo intaan ka cilmi yar ka aqoon yar ka hanti yar ka maxaanku idhahdaaye ogaal yaraan dowladnimo inta raadsannay yaan dowlad noqonnay qarniga kow iyo labaatanaad oo aan maanta ka cilmi badannahay ka dhaqaalo badannahay ka ogaal badannahay adduunyada aan muxuu ahay wada inaan dowlad noqon waynahay macquul maaha dowlad soomaaliyeedna intaasay jirta xabadda oo la joojiyo la isla fadhiisto oo wixii la kala tabanaya la wada hadlo dowladda lala hadlo dowladduna ay dadka la hadasho dowladda soomaaliya way ku dadaalaysaa dadka soomaaliyeed geed kasta iyo meel kastoo ay joogaan inaan ugu tagno oo aan la fadhiisanno oo aan soo dhegaysanno waxa ay qabaan waxa ay qabaan waxa ay tabanayaan waxa ay jeclaan lahayn waxay ka cabsanayaan inaan intaan soo dhegaysanno siyaasaadka dowladda lagu daro waxaas marka intaas waan waan yeelaynaa marka guud ahaan soomaaliya maanta waa cusub ayaa u baryey waagaas cusuboo u baryay aan la beerdaraynin mar kale waxaan hambalyaynayaa walaalaha soomaaliyeed ee kala duwanaanshahoodii soo yareeyey maanta oo waddadii kala duwanaanshaha uu ku dhammaan lahaa maanta wadaqaad waxaan rajaynaynaa birri marka loo yimaado amuuraha farsamo inaan haddana aanay noqonin kuwa maxaan kura dhibaato kala keeno in la kala ra'yi duwanaado dowladdhisida lagu kala ra'yi duwanaado mar walba waan sheegaa dhib kama jiro kala duwanaanshaha sidee loo xallinayaa waaye meesha dhibka ka jiro kala duwanaanshihiina maanta sidii ugu fiicneed waa loo xalliyo walaalihii shalay isma arki karaan isuma tegi karaan isuma gudbi karaan inta ma mari karaan lama arki karo kaas haddaa aragta ka kale ma arki kartid nala dhahaya dowladda haddaan nahay maanta waa laga soo gudbay waa isbarbar fadhiyaan kuwa kaloo baydhabo joogan waa hambalyaynayaan waana muxuu ah ku faracsan yihiinoo waa waa u soo ducaynayaan dowladdii federaalka ahayd iyo beesha caalamkiina way barakaynayaan waxaan rajaynaynaa cashar la barto oo dadka intiisa kalena ay bartaan ayaguna ay arkaan birihii iyo sanadkii iyo jarjarkii lasoo dhaafay dhibkii jiray iyo hawshu siday u fududay afar warqadood oo muxuu ahay dhowr beji in la saxiixo maanta inay hawsha mushkilada badankeeda inay soo xalinaysa baydhabo meeqa meeqa taayaraa lagu gubay meeqa jeero muxuu ahay banaanbaxyaha la sameeyey meeqa maxakaa wixiisaa sameeyey hawsha intaas uma baahnayn intaanay u baahnayn alxamdulilah maanta waa wada garanay inay intaa u baahnayd waana samaynaa taaliya odayaasha reer baydhabo aad iyo aada loo wada ammaanay waa run ammaanta koowaad anigii qadarinta iyo qiimaynta koowaad u hay waxay tahay waxay ka mid ahaayeen odayaashii soomaaliyeed ee dowladda federaalka soo dhisay maalintay dowladda dhiseen tanti shuru intay yidhaahdeen ma ay kala tegine intay israaceenay meel degeen ilaa maanta isla joogaanay leeyihiin dadkeenni waxa loo sameeya waa kalidhig waa ku mahadsantihiin odayaasha dhaqanka ee beelaha kale soomaaliyeedna waxaan leeyahay ha ku daysadaano ha fadhiistaan meel oo dadka ayiisaa ka taliyaan aad iyo aad ayaan muxuu ahaay u mahadcelinaya shaqadiinnii ma dhammaanin shaqo dheera soo gashay ma dhammaan maanta waa bilaab weji kale albaabaad soo oodeen albaab kalaa hadda la furay oo laga gela albaabkaas dhexdiisa waxaan rajaynaynaa farxad iyo qosol iyo isla joogid un inay ka dhex muuqato eh war dambe iyo kala qaybsanaan dambe iyo muxuu ahay taayar dambe la gubaaya inaanay albaabka dhexdiisa aanay kasoo muuqanaa rajaynayna waan idin mahad celinaya waana idin bogaadinaya haddii alla yidhaahdo guud ahaan dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan ugu baaqayaa nabad waxaan ugu baaqayaa midnimo si gaar ah si gaar ah midnimadaa ii taabato walaalaha waqooyiga waxaan ugu baaqaynaa midnimo soomaaliya waa midnimo midnimaan ugu baaqaynaa nabad iyo deganaanshiyo ayaan dhexdooda aan ka rabnaa kala qaybsanaan kama rabno buuq kama rabno dagaal iyo colaad iyo maxaanku raay kama rabno kamana shaqaynayno wadajir iyo nabadaan ka shaqaynaynaa waxaan rabnaa ayaguna dhexdoodana inay nabad ahaadaan oo gobollada qaarkood sool iyo sanaag iyo buqida ka yeelaya ay dhammaadaan oo nabad lagu soo dabaalo midnimadana nabad lagu soo dabaalo midnimo nabad ku timaado iyo walaalnimo iyo wadahadal aan doonaynaa ayadana sidoo kale aan rabnaa inay maxaanku rahdaa midnimo iyo iyo wanaag kusoo dhammaato mar kale iyo mar kale waxaan leeyahay nabad waxaan rajaynaynaa broseska maanta meeluu soo gaaray inuu hore usii socdo ciddii tabasho qabta oo deegaankaas saddexda gobolo la sheegay wax noocay doonto iyo midabkay doonto tabashadu hala ahaatee tabasho ka qabtahay in lala fadhiisto la qanciyo lagu soo daro wixii cabsi ay ka qabaan cabsida laga baabi'iyo wixii rabitaan ay leeyihiin rabitaan loo tixgeliyo laakiin maamulkaas in la sameeyo oo hore loo socdo waaye ballanta muxuu ahay aan ku ballanno meelaha kale iyo walaalaha kale sidaa daatee looga dhawaajiyey oo loo yidhi maamulka kumeelgaarka ee jubba wixii laga tabanayo muxuu ahay iyo wixii dareen laga qaba ha laga wada hadlo ha la waxeeyo ayaa midkan maanta bilowgiisii aan xukumadiisii aasaaskiisii aan degnayn waxaan leenahay ciddii wax idinka tabanayso ama wax qabtoo dhan ayadana albaabo waaweyn inta la furo ha lala fadhiisto hana lala hadlo guushaasna way imaanaysaa waana aadaan ugu kalsoonahay inay nabaddaasi iyo wanaaggaas ay imaanaysa haddii alla yidhaha mar kale mar kale intii soo dadaashay oo ay ka mid yihiin madaxda dowladda golaha wasiirada iyo gudyada uu prime ministerku horjoog u yahay odayayntii iyo nabadoonayntii guddoomiyaha baarlamaanka ee xildhibaanada muxuu ahaay baarlamaanka deegaanka saddexdaas gobol iyo dadka degan odayaashooda dhaqanka dhammaantiin waxaan leeyahay shaqo wanaagsan aad soomaaliya u qabateen waa ku mahadsantihiin inta dhimanne awooddii iyo spiritkii aan ku soo gaarin meeshaan aan ku sii soconno horay aan u sii soconno inta naga maqanna aan darfaha soo qabsanno soo jiidanno horena aan su wada qaadanno mar kale iyo mar kale aad iyo aad aa u mahadsantihiin ballanteennu waxay tahay nabad wada hadal walaaltinimo waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu aadaa u mahadsantihiin